ree koonfur galbeed gaar ahaan ree baydhabo oo say saaka u istaageen ilaa iyo xilligan taagnaa soo dhaweynta anada u taagnaa waa u mahad celinayaa aada iyo aaday u mahadsan yihiin waxayna tuseen dareenkooda iyo baahida ay u qabaan dowladnimada iyo isbedelka waa uga mahad celinaynaa ilaahay baa abaalkooda gudi karo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa dowlad ay ku nastaan oo ay isugu socdaan oo ay waxay rabaan dhan ka helaan inuu ilaahay u keeno waxaan kaloo sidoo kale u mahad celinayaa xildhibaanada koonfur galbeed oo ayagana sidaasoo kale siday saaka u istaageen ahaa eeraboorka noogu yimid si qiimo le noo soo dhaweeyey sidaa noogu soo dhaweyseen aada iyo aada ugu mahadsantihiin waana waxaan inka filaynay soo dhaweyntaas iyo mahad celinta kadib waa nimid idinkaan idiin nimid talaan inkugu nimid aniga wixii aragtidayda ah waxaan sheegi doonaa hadduu ilaahay yidhaaho maalinta xafladda musharaxnimadayda aan sheegaayo laakiin warkiibaa dameerdaamiyo warkaada waa kaa soo horeeyay warkiibaa iga soo hormaray inaan musharaxahay waa run weeye musharax baan ahay laakiin wixii musharaxnimadayda iyo aragtidayda waxay tahay waxaan sheegayaa hadduu ilaahay yidhaaho maalinta aan xafladda musharaxnimada lagu dhawaaqaayo waxa iigu muhiimsan oon inkuga imid waxay ahayd inaan idiin mahad celiyo sida aad noo soo dhaweyseen sida aad noo ixtiraamteen sida aad noo karaameyseen intaas waxaa dheer daruurta maanta lagu jiro runtii wax badan ma dhahaay waxaa ka hadlay xildhibaan xasan cabdinuur kheyr allaha siyaasaa faahfaahiyey duruufta maanta lagu jiro isku soo duubduub maanta koonfur galbeed waxay tahay iyo waxay soo martay waxay mudnayd ma aha koonfur galbeed maanta waxay ku jirta wax ka fiican bay mudnayd marka wixii ay mudnayd ilaahay ha u garto maanta cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay adinka weeye oo maandeedka haysto oo adduunyihii aakhiraba la warsanayo oo la rabo inay keenaan ciddii dalkan iyo dadkan waxtar lahayd sax ma aha in koonfur galbeed ayadoo meel kasta ay ka xirxiran tahay haddana laga soo xiro la yidhaaho dawlad baan la dagaalnay intaan ka xirannahay intaan ka xirannahay meel aadayaan jirno oo dan shaksi ah kelix loo xirxiray annaga soomaali baan nahay koonfur galbeed baan nahay dawladda soomaaliyaan ka tirsannahay wax walba oo soomaali ay leedahaan xaq u leenahay wax walboo la helay baan xaq u leedahay koonfur galbeed jid bay xaq u leedahay nabad bay xaq u leedahay caafimaad bay xaq u leedahay waxbarasha xaq u leedahay wax walba oo adduunyada ay keento oo mucaawinaha ama horumara oo dawladdaas ay hayso yaan xaq u leenahay inaan helno wixii aan xaq u lahaynna waa inaan ka helnaa waayo runtii baarlamaanka koonfur galbeed waadaa waa dadaaleen duruuf adagay kusoo shaqeeyeen annaga reer koonfur galbeed ba ahayn baarlamaanka saaxiibadaanada waaye dadkaanaga weeye qaraabadaanadi waaye waa ogeyn maalintii la suubiyey saddex sane ay shaqaynaayeen daruuf aada u adag ayay kusoo shaqeeyeen ayaga oo secuurity nabadgelyo xumo jirto dhibaato badan jirta iyo haddana shaqaynaayeen oo mishaarna haysanin noloshaas adagay kusoo shaqeeyeen insha allahu taariikh fiican baa suubiseen maantana meeshaanaad soo gaarteen ilaahay idankiisa waxaan jecelnahay inaad ka baxdaan duruuftaas adag baarlamaankii duruuf fiican ku shaqeeya aada noqotaan hadduu ilaah yihaaho mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinaya aada iyo aada umahadsantihiin waxaa idiin sheegayaa waxaa la doortay guddigii doorashooyinka runtii sida inkugu qoran dastuurka waa la baahiyey oo mar hore ahayd in la doortay haddana mas-uuliyadda baarlamaankay saaran tahay annaga baarlamaan baan toban sana iyo wax la jira soo ahayn guddiga dastu guddiga doorashooyinka baarlamaanka wuxuu guddoonka iyo ogeeg yahay markuu baarlamaanka uu ansixiyo oo la ogolaado guddiga asagaa madax banaan asagaa guddoonkiisa doorto asagaa qaabku ku shaqayn lahaa suubiyo sax ma aha guddi doorasho oo la magacaabay inuu dib u noqdo oo dib udhac kale lagu suubiyo horuu waktiga loo suu dhiimiyey sida ugu haboon isku dooran karaan ay isku doortaan waxaan codsanaynaa intaas way aada iyo aada umahadsantihiin waa mahadsantihiin guddiga adinka adinka arintiin idinka alla adinkaa go-aanka gaari doono aada iyo aada u mahadsantihiin waa ii mahad celinaya waa daasheen waa isu imaan doonaa si gooni baan isu arki doonaa qof qof baan isu arki doonaa gurub gurub baan isku arki doonaa waa tashan doonaa wixii maslaxada guud oo koonfur galbeed aan ka wada tashan doonaa waa mahadsantihiin